لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف kitaabu dacaami wa sharaab baanu ku soo jirnay tajuusu waxaa bannaan almaytatu maytadiibaa u bannaan lilmudari qofka loo dhibgeliyey almayta waxaa la yidhahdaa waa baktiga weeyaan qofka marka loo dhibgeliyey oo daruuradu hayso baktigu waa u bannaanyahy can jaabir bni samurata radia allaahu canhu ana rajula nin baa nasala degay alxarata xaradiibuu degay meeshii shiisha ahayd waa meel madiine u dhow oo dhagaxyo midabale leh madiinana waa iyada udhaxaysa bayna xaratayn laba shiilood bay udhaxaysaa nin baa halkaa degay wa macahu ninkaa miciisa waxaa ahaa ahluhu wa waladuhu ehelkiisa iyo carruurtiisa miciisa ahaa fawajada wuxuu helay naaqatan hal hashaasoo dallad ka soo baxsatay ka soo dhuntay min saaxibihaa kiilaha wa kaana wuxuu ahaa awalna ninka hasha lihi sa'alahu kii weydiisay ninkan meesha degay imsaakahaa u celinteeda u qabashadeeda hashaa haddaa aragta ii qaba bayr war hashaa haddaa aragta hashaasa iga baxsata e hashaa ii qabo imsaakahaa buu awal weydiistay inuu u qabto in wajadahaa hadduu helo inuu u qabto ninkii hashi waa hela fa maridad hashi waa xanuunsatay intuu hayey sakaraad bay noqotay fa qaalad imra'atu xaaskiisi baa waxay tidhi inxarhaa hasha gowrac fa abaa waa diiday inuu gowraco fa nafaqad hashi waa baxday bimacnaa maatad waa dhimatay hashi waa dhimatay nafaqad ay maatad hashi waa dhimatay lama gowricin fa qaala islaantii baa waxay tidhi usluqhaa hasha maqaarka ka saar waa reerka meesha dega reer waxba haysa maa hasha iyadoo baktida maqaarkaynoo ka saar xataa nuqadida laxmahaa ilaa aan hilibkeeda ka dareersanno hilibka la dareeriyo soo lama yaqaan hilib macnaha waxa weeyaan sida hadhow la rabo hilib yaryar in laga dhigo hilib dheerdheer oo maarata hilibkii ma garanaysaa sida qaabka waxu oodkacaan oo kale intaan la oodkicin hilib hilibka noocaasoo kalea iyo wa shaxmaha xaydheeda wanaakul aanu ka cunno ilaa wax kale ma haysane fa qaala wuxuu yidhi ninkii maya haragga ka bixin maayo hilibkeeda iyo xaydheedana isticmaali mayno xataa asala nebiy ilaa nebiga weydiiyey sal alla alay slam inay noo bannaan tahay inaan baktiga maanta isticmaalna iyo in kale fa sa'alahu nebiga weydiiyey fa qaala nebigu wuxuu yidhi hal cindaka agtiinna ma yahay kinan kaaftoon oo yuqniika ku deeqa war wax idinku filan ma haysataan qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi nebigu fakuluuha haddaba iska cun hash qaala wuxuu yidhi raawigii fa jaa'a saaxibuhaaba yimid hasha kii lahaa ayaa yimid fa akhbarahu waa u sheegay qisadii dhacday fa qaala wuxuu yidhi ninkii hasha lahaa nin fiican buu hallaa kunta maxaadan u ahaa nin xartaa mid gowracda war haddiiba baktigeedi baaba la idiin fasaxaye intay nooleed maxaad gowracan weyde qaala wuxuu yidhi ninkii hasha ka baqayna istaxyaytu minka waan kaa xishooda war waan kaa xishooday ba yidhi waan kaa baqa rawaahu abu daawuud wa axmed marka waxa weeyaan saasaa loogu fasaxay ninkaas qofkaan waxba haysan nafta inuu baktiga ku ceshada sharcigu u ogolya can ilfujayci waxaa laga wariyey alcaamiriyi radi allahu canhu annahu ninkaasi ata nebiya saxaabigaasi nebigu u tegay sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi maa yaxilu lanaa maxaa nooga xalaala min almaytati baktiga maxaa nooga bannaan qaala wuxuu yidhi nebigu maa dacaamukum muxuu yahay cunadiin war maxaa haysataan qulnaa waxaan niri yidhi naqtaabiqu waanu gala maalnaa wa nasdaabixu waana subax maalnaa waxaanu haysannaa xoogaa yaroo caanaayoo subixiina aan maalno galabkiina aan maalno intaa un baa haysanaaben xoogaa xooxa galabmaal xoogaa yaroo haruubka lagu soo liso wey iyo xoogaa subixii lasoo liso intaa un baan haysanaaben qaala wuxuu yidhi nabigu daaka kaa ay sheegtay waa abii baan ku dhaartay aljuucu gaajo wey walla waa gaajaysantiin bir baahi baad haysaa ya yaroo haddaa haysataan koob xogaa yaroo subixiina la maalo habeenkiina la maalo waydna wax kala haysan daaka waa abii buu yidhi aabbahay baan ku dhaartay aabbaha marka intaan la nahyin weeyaan in aabbayaasha aan lagu dhaaran xilligii hore ilaa waa iska waa iska fasaxnay markii dambea la diiday in aabbayaasha iyo makhluuqa iyo waxaa lagu dhaartay ilaahay cid aan ahayn inaan lagu dhaaran karin daaka kaasi buu yidhi waa abii aabbahay baan ku dhaartay aljuucu waa gaajo amaba waa abii khaaliqu abi aabbahay allihii abuuraan ku dhaartaye oo markaa ilaah baaba lagu dhaartay aljuucu waa gaajo walla gaajo waa idin haysa fa axala allahu wuxuu u baneeyey nabigu qolada inta yare caana haysatay almaytata baktiga calaa haadihi alxaal xaalka ayaga iyagoo ku sugan ayaa la yidhi maytada waa isticmaali kadhaan rawaahu abu daawuud balada fiiri marka waay xoogaaga yarka caanaha horta jirku hadduu dee la isticmaalo qofkii dhiman maayo oo waa nafcelis laakiin waxaa la yidhi jirka wuxuu u baahan yahay nafaqo iyo fitaminadii wuxuu u baahnaayo kaamil ah laga heli maayo intaan kuma filna midda kale wax kale ma haysan baa layidhi marka waa loo baneeyey ilaa jirku dee wax ka filan kaga helayo imaamu maalik riwaayadii saasay qabtaa imaamu shaafici qowlu leeyahayna saasoo qabaa sida raajixa imaamu shaafici agtiisa waxa weeyaan neefka geela iyo aritoonna wax doon ha noqdee laiska qalaan mayo isagoo baktiye waxaa laga qaadanayaa inta oo nafku celiska ah qofku wax xalaal intuu ka gaaraya intuu naftu ku ceshado sadurabqi ayuu ka qaadanaya nafku celiskuu ka qaadanaya iska kalaan kalan mayo iska dhigan mayo iska macnaha wixii o dhan iska isticmaali maayo waay saas baa lagu tilmaamay marka diinteenna waa diin waxa weeyaan sahlan oo waasaca albuquul almakruuh qudaarta la karaahiyeystay qudaarta aan fiicnayn taa baa laga hadlaya can jaabirin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay waslam qaala wuxuu yidhi man akala qofkii cuna huuman foon inagu toban baan dhahnaa taa baan u aqrina laakiin waa faa weeyaan foom qofkii cuno aw basalan ama basal cuna falyactazilnaa ha naga dheeraado aw liyactazil masjidanaa masaajidka iyaga ha ka dheeraado waliyaqcud fii beytii gurigiisana ha iska fadhiiso sababtoo afkiisaa waxaa ka soo uraysa basashii iyo toontii dadka tukanaya iyo dadka ma garanaysaabuu dhibahaya wax udgoon baa la rabaa meel kastoo bulshada iskugu imaanaysa markaad imaanaysid inay kaa soo urayaan wowtiya nebigu waxaa loola yimid bibadrin weel saxan weel iska dheh weelkaasoo fiihi dhexdiisa buquulun qudaara ku sugan yihiin fa wajada lahaa nebigu wuxuu ka helay riixan ur qudaar uraysaa ku jidhay fa sa'ala waa weydiiyey war maxaa ku jira uu yidhi nebigu fa ukhbira waxaa loo warramay nebiga bimaa fiiha dhexdeeda wuxuu ku jiray noocyadii ahayd baa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi nebigu qaribuuhaa u dhoweeye ilaa bacdil asxaabi asxaabta barkood anugu cuni maayee xaggaa u jiidaba yidhi qoladaas kale saxaabadaa siiye fa kariha kii loo dhoweeyena wuxuu nacnay aklaa cunideeda nebigiiba hadduu iska soo fogeeyey qoladii nebigu xaggeeda loo soo jiidana waxay dhaheen nana waa iska waa naceen fa qaala nebigaa yidhi kul war cun adigu fa innamaa unaaji anigu waxaan la koodayaa la faqayaa la sheekaysaa man duul laa tunaaji adigu aadan la faqin oo la sheekaysana malaa'ig baa ii timaado ilaahay baan la hadlayaayo aduu saasoo kale maahide anuu afkaygaan udug u rabaayo in wax hadhowtii ay dhibsadaan jibriil baa imaanayo ma doonaye cun baa la yidhi adigu rawaahu khamsatu shantii baa warisay wa lafduhu liabi daawuud xadiidka lafdigiisana abi daawuudka ayaa iskale can xudayfata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man tafala qofkii u caliya tufa tujaaha alqiblati ama taadaba hoos dhigoo tijaaha alqiblati qiblada muqaabalkeeda jaa waa yimaada yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada taflhu xaal tufidiisuna bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda ay ahaatay wixii uu tufay iyadoo labada indhood dhexdooda ay kaga yaallaan ayuu imaanaya marka waa arrin khatara waxaa la leeyahay marka masaajidka macnaha derbigiisaas laguma tufo isagana laguma tufo dariishadaha xaggaa qiblada xigana lagama tufo waa arki jireen culimmadii hore iyo saasay isticmaali jireen dhankaa hore wax kamay tufi jirin meel masaajidka loogol yahay in wax loo tufo maba jidhaba ilaa meesha dahaarada loogu talagalay mooyaane weesada iyo dahaarada iyo meeshaa loogu talagalay wixii qoyaan iyo maarata wasakha inay gaaraan mooyaane masaajidka intiisa kale looma ogolo qofkii saas sameeyana fadeexad baa looga dhigayaa haddiise masaajidku masaajid turaabiya iyo ciidayo hausan sibirsanayn oo qofku intuu hadda ay ka dhacdo ama ku tufo taa waxa weeyaan waa inuu aaso a taa sida anfacaysa hadduuse saa u goglan yahay ama sibirkaas baya ama mutuleel yahay lama ogola waxaa culimmadu leeyihiin qaybo ka mida sideedababa xaggaan midigtaa iyo hore iyo bacliyada looma tufo markaa bannaankaaba iska maraysiba dhankan bidixdaa ma garanaysaa waa inaa u jirto axaadiis kalea jidha aan kan ahayn waman akala qofkii cunabaa nebi yidhi min haadihi lbaklati buquushaan alkhabiisati ee xun qudaarahan xun qofkii cuna falaa yaqrabanna masjidan ayuusan usoo dhowaanin alaaan saddex jeer baa nebigu ku celi saddex jeer baa hadalkaa nebigu ku celi rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka warinayay way marka buquushaas waa wixii ur-un le weeyaan xun sida basasha iyo wixii la mid bisanadin fiihi shay-un sanad wax ku jiraan ayuu ku wariyey imaam abu daawuud walaakin yu-ayiduhu maa qabla xadiidka waxaa ayidaya xadiidkii ka horreeyey wa qaala abu ayub baa yidhi radia allaahu canhu idaa kaana nebiyu waxaa sala allahu alay wasalam idaa atiya bidcaamin cunno haddii loo keeno akala minhu waa ka cuni jir wa bacata nebigu waa diri jiray bifadli hambadiisana ilaya aniga oo abu ayuuba ilaa abu ayuubkaani nebigaa gurigiisa ku degey iyo ama dhanbow joogay waagu nebigu magaalada madiine tegayey ilaa waxa weeyaan abu ayuubkan iyo jifiriisu waxay ahaayeen nebiga aabbihiis reerabtigiis bay ahaayeen waay markii dambena nebigu wuxuu uga guuray guryahan dee hadda ummahaatulmuminiinka mu'miniinta loo dhisay oo xaasaskiisu ay degeen markii dambe laakiin muddaa lala deganaa marka nebigu hambadau iisoo diri jir wa inahu nebigu bacaa lii wuxuu iisoo diray yowman maalin bidacaamin cun dacaamkaasoo lam yakul uusan ka cunin minhu dacaamka xaggiisa afka ma saarin maxaa dhacay waa lisawmin toon oo fiihi dhexdiisa ahayd qudaarta toonta la yidhahdaa ku jidha fasa'altu nebigaan weydiiye xaraamun huwa ma xaaraan ba qaala nebi wuxuu yidhi laa maya xaaraan maaha walaakinii anigu akrahuhu waa nacayaa soomkaas min ajli riixii baan la nacaya urgtiisa darteed rawaahu muslimun watirmidiy saasaa nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu leeyahy haddiiba geedahan horta way bannaan yihiin waa xalaal laakiin waa in la iska kariyo oo urta la dilo haddii la kariyo oo urta la dilo ama la solo ama la shiilo oo laga bedelo qaabkan urtu ay ka baado dhibaato ma laha laakiin wixii oo dadka qaar bay ka sowraan ay ka sowrayaan qofkii basashi iyo toontiiyo waxaas safka iyo masaajidkeenu soo galaa la diidaya urtaa qurmuun baa la diidaya waa lagu dhibaatoonaya gaar ahaan weliba jamaacaadka iyo meelaha ay joogaan haddii kale waa inuu soo zuuliyo urtii ama iyadu waa inay zusho marka faa'iidana geedahan waa leeyihin waxay leeyihin culimmadu waxaa ku sugan nafaqo iyo ma garanaysaa dhiiggana way badisaa waxyaala faa'iidooyina way leeyihiin wa maca daalika urtaasun baa laga cararaya haddii basashii iyo toontii la diiday in la soo cabo waxyaalihii kaloo urta lahaay oo qabiiska ahaa sida waxyaalahan qiican la cabayay iyo waxaas dema taasaa la saamaxayaa marka lama ogolo qof waxaa ka sowrayaan masaajidka inuu dadka ku dhibo soo galo waa inuu iska soo hagaajiyo ama gurigiisa ha joogo la kuwan waaba xalaalo iyagu waaba cunno caadiya ahaayeen waana la diiday wasuulad caaishatu baa la weydiiyey radia allahu canha can akliil basali basasha cunideeda faqaalad waxay tidhi aakhiru dacaamin cunnatii ugu dambaysay dacaamkaasoo akalahu nebiyu nebigu cunay sala allau alay wasalam dacaamun buu ahaa cunno oo fiihi dhexdiisa basalun basali ku jiro cunno basalle baa ugu dambaysa cunno nebigu cunay tir ka basashi cunid ahaan looma diidan xadiidkaa ka fahan rawaahu abu daawuud wanasaayi wallahu aclam dee waxaa loo diidan yahay arrimahan kale arrimahan kalea la iska nadiifinaya alfaslu alkhaamis fi sharaabi fasalka shanaad wuxuu ka hadlayaa sharaab cabitaan baa cunnadii baa laga soo hadlay cabitaankii baa laga hadlaya anaa caraab agteeda waxay cabitaan loo yaqaana caanka aha ayaa laga hadlaya ee hadda ma aha intay xadiidkani sheegi doono keliya baa la cabaya wax kale afka lama saari kara saa maaha qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa ina lakum waxaa idiin ahaaday dadow filan caami nicmoolayda la cibratan cibro iyo caqli celin baa idinku sugan xoolaha maxaa cajaa'ib ku jira nusqiikum balfiiriya middaan waan idin waraabinaynaa mimaa fii buduunihi beere calooshiisa waxa ku sugan min bayni farfin wa damin xaal ou ahaaday dhiig iyo uus dhexdooda labanan baan idinka waraabinaynaa laban kaasoo khaalisan saafi ah kaasoo saa'iqan wadmaya lishaaribiina kuwa cabbaya u wadmaya oo macaan oo dhuunta aan ku adkayn oo saas u shumaya saa'iq lishaaribiin saasoo macnaha isku dabagelaya caana saa u shumaya oo on guriga macnaha tartiib saa ugu maraya oo qabow nadiifa ayaanu uus iyo dhiig dhexdooda idinka siina bal cibradaa fiiriy xaggee ba ka yimaadeen caanahan inay cad yihiin aragtay xaggee laga keenay ha cajaa'ib baa meesha ku jirdhaa lagu leeyay waay ilaahay awooddiisaa loo deliishanaya waa cibro ha bal ilaahay abuurkiisa fiiriy ha haddaa qashidoo meesha caana ka heli maysa adigu waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yakhruju waxaa soo baxa min buduunihaa shinnida caloosheeda sharaabun sharaab baa ka soo baxa sharaabkaasoo mukhtalifun iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyadiis malabku isku wada nooc maaha iskuma wada eka fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday malabkaas haddii casalka loo celiyo shifaa'un caafimaad baa ugu sugan linaasi dadka ha malabna ammaanintaasaa ugu filanba caafimaad baa dadka ugu jira intee bay geed ka keentay intee ubax bay ka keentay baasha yarta awooddeeda intay la egtahay daciifnimadeeda arag waxa ilaahay ku ilhaamiyey arag waxay samaysay macaankiisa fiiri bal hadda arrinta arag can anasin baa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam marka canihiya malabkiiya waa sharaab qaala nabi wuxuu yihi ruficad ilaya waxaa la ii koryeelaa ilaa sidratu geedii sidratulmuntaha la dhihi jiray ayaa la ii koryeel halkaasaa la gaarsiiyey habeenkii la dhelmay weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa geed weyn oo samada toddobaad bay ka sii dambaysaa habeenka nebiga la dheelmaa la tus aayaad waaweyn baa meesha nebiga kusoo arkay id yaksha sidrata maa yaksha ilaahay markii uu lahaa waa garanaysa qur-aanka fa idan arbacatu anhaar haddaan meeshii tagnay afar webi baaba ah mawjuud ah macnaha khabarkaa la iska gooya naharaani laba webi daahiraani kuwa muuqda weeya wa naharaani laba webina baadinaani kuwa qarsoon weeya fa ama daahiraani labada muuqda anniilu waalfuraat wabida niil la yidhahdo masr boo maraa iyo furaad oo ciraaq mara weeyaan wa ama albaadinaani labada qarsooni fa naaraani laba webi weeyaano fi ljannati iyana ku yaalla wa utiitu waxaa layla yimid baa nebigu yidhi bialaaati aqdaaxin saddex weel saddex weel qadaxun weel fiihi dhexdiisa labanun caanaa ku jiray wa qadaxun weelna fiihi casalun malab baa ku jiray wa qadaxun weelna fiihi khamrun khamraa ku jiray kala dooraa la yidhi nebiga bal arrintaa hafiir saddexda weel mid la bax baa layidhi mid la bax faakadtu waxaan qaatay wer alladii midkii fiihi dhexdiisa allabanu caanuhu ku jira fa sharibtu waa cabi faqiila lii waxaa lai yidhi asabta waada sibt sax alfidrata fidrada iyo diinta anta adiga iyo wa ummatuka ummadaadaba waa asiibtay waada siibtay baa layidhi waa waafaqday leanna haddii hadda ummadii khamrada berigaan loo dooranba hadda khamradii ku wareersan moogta haddii khamrada berigaa loo sii dooran lahaa dee dadkao dhan baa iska sharaabi lahaa maara looma heleen way dhumi lahaayeen ummaddu diintii toosnayd ayaa asiibtay baa layidhi wautiya nebiyu sala allahu alay slm nebig ilaahi waxaa loo keenay leylata usriya bihi habeenkii la dheelmay biiliyaa baytulmaqdis waxaa loogu keenay biqadaxayni laba weel oo min khamrin khamra ah iyo laba nin caanaa midna caanaa ku jira midna khamro fa nadara ilayhimaa nebigu saasuu fiiriyey fa akhada labana caanihi baqatay faqaala jibriil baa yidhi alxamdu lilaah ilaah baa mahadle alladii allahaasoo hadaaka nebi allow ku hanuuniyey lilfidrati diinta kugu hanuuniyey walow akhadta alkhamra khamrada haddaa qaadan lahayd gawat ummatuka ummadaadu waa dhumi lahayd waa baadiyoobi lahayd ummadda ummaddu waa baadiyoobi lahayd waqaala abubakr sidiiq baa yidhi radia allahu canhu lamaa kharajnaa maca nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga maciisa haddaan baxnay min makatana ka baxnay ilalmadiinatina u baxnay mararnaa waxaan marnay biraacin mid xoolo la jooga walxaal qad cadisha nebiyu nebiguna oomay sala allahu calayh wasalam fa xalabtu lahu nebigu waxaan usoo lisay yidhi haddaan abubakar ahay kuhbatan ya oo min laba nin ah kuhbatan haruub oo min laba nin caana haruub caanaa a doobi toobke waa weel yar oo caanaha lagu maayo reer miyiga ha weelkaasaan usoo lisay yidhi in yaroo caanaa macnaha in yaroo caanaa haruub ku jira faataytuhu waa ula imid bihaa iyadii fa shariba nebigu waa cabay xataa radiitu ilaan raalli noqday siduu nebigu u cabay aan raalli ka noqday qofka markaad wax inta u diyaarisa wuxuu isticmaalo nafta qofka diyaariya aad buu raalli uga noqonaya nebigu waa cabay calayhi salaatu wasalaam ilaan raalli ka noqday abubakr sidiiq rawaaha hadihi alaaata sheekhaani bukhaari iyo muslim ayaa wariyey marka waxa weeyaan caanihiina saasay sharaabka uga mid yihiin waqaala anasu wuxuu yidhi radia allahu canhu sakaytu rasuul allahi baan waraabiyey sala allahu alay wasalam biqadaxii haada weelkaygaane kana galaaskaygaane kana asharaaba sharaab baa nebiga ku cabsiyey kullahu dhammaanta nooc kastoo sharaab yahay nebigu waa ku sii alcasala baan ku cabsi malab waa ku sii wanebiyada nebiyaduna waa ku sii walmaabiyana waa ku sii wallabana caanana waa ku sii noocyada sharaabkaba marka nabiidkii baa kugu soo darmaday iyo biyihii iyo yana sharaab weeyaan rawaahu muslim wanasay marka sharaab kullahu waxaa lagu caddeeyey afartan dambe nabiid waxaa la yidhahdaa timir ama zabiib la milay oo macnaha la waxeeyey oo biyinta lagu daray sharaab laga dhigay oo markaa nooc wax ka waalinayan aan ahayn ilaa labadan geed waxyaalaha khamrada laga sameeyay ku jiraan wacanhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu waxaa sal alla alay slam yadkhulu kii galaa bayruxaaa bayruxaa beertii la dhihi jiray waa beer magaceed beertaasaa nebigu geli jiray masaajidka nebiga ku dheganayd abidalxana beerta lahaa yustacdabu nebigu waa fayashrabu nebigu waa cabi jira min maayin biyo biyahaasoo fiiha dhexdeeda ahaaday biyahaasoo dayiban wanaagsan biyo macaan oo beertu lahaan jidhay baa nebigu ka cabi jiray rawaahu sheekhaymatu biyaha marka nooca sii macaan nebigu waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam waana harsan jiray biyahana waa cabi jiray saasay ahaan jiray can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa yustacdabu kii loo macaan dalbo linabiyi sal alla alay slam nebiga almaau biyo biyo macaan baa nebiga loo raadin jiray xaggee looga raadin jiray min buyuuti suqya meesha la yidha buyuuti suqya meel fog weeyaan oo madiinaba macnaha looga socon jiray baa lagu leeyahay ilaa laba maalmood oo magaalada makayo madiine meel dhexeheedaasa weeyaan meel fog baa nebiga biyo macaano hagaagsan oo kuwaan maalan saafida ay kuwa adag aan ahayn ayaa loo raadin jiray marka biyaha saafidaana waa fiican yihiin malaha waa kuwa hadda soolarada ee loo baxshay rawaaha abu daawud axmed adugu waa biyo nadiif oo macaan maa warada fi lkhamri khamradii wixii kusoo arooray weeyaan khamrada waa maxay horta khamra waa la sheegi doonaa asalka khamrada maxaa laga sameeyaa waa labo khamrada in la xarimay intay waagi hore bannaanaan jidhay saddexdaasaa laga hadlaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min hamaraati nakhiili geetimireedka midhihiis walacnaabi iyo cinabka tattakhiduuna minhu xaggiisa waxaa ka yeelataan sakaran mid wax waaliyo waa khamr sakaran mid lagu sarqaamo wa risqan xasanana waa ka samaysataan risqi wanaagsan oo timirtii iyo zabiidkii iyo nebiidkii iyo khalkii iyo waxaasoo dhan inna fii daalika kaa la soo sheegay laaayatan aayadii cibraa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yacqiluuna wax garanaya baa ilahay leeyi marka waagi hore khamrada saasay ahayd oo lama caayin ee waxa weeyaan way iska bannaanayd iyadoo sidaasaa nin baa salaada galay isagoo si waalan oo khamraysan markaasoo qirada iyo qur-aanka isku dhex dara dadkii baa qayliyey sayid cumar baa wuxuu yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafic ilaahuw caddayn kaba dambaysa khamrada noo caddee markaasaa waxaa soo degtay laa taqrabu salaat wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun warbal intaad salaada ku jidhaan khamrada laydinma ogola waa kanoo qur-aanka iyo qiradi baa isku dhex daadiseen ilaa aayaddu waxay ahayd wayasaluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiirun wamanaaficu lnaas dembi weynna waa ku jira abale khamrada iyo turubka manfacana dadka waa u leeyihin xoogaa dheefa bay ku qabaan aayaddii baa sayd cumar lagu dul akhriyey labadii aayadood ilaahu weli noo caddee bay yidhi weli waxbaa naga dhima markaasaa waxaa soo degay inama alkhamr waalmaysiru aayaddan dambe fiiri waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shaydaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun ilaa laga gaaray fahal antum mintoon war ma ka haraysaa khamrada war ka har cumar baa lagu dul akhriyay markaasuu wuxuu yidhi intahayna ilaahayow ka harna ilaahayow ka har waa caddahay buu yidhi arrintu marka waa la xarimay khamrada maxaa loo xarimay xikmatu taxriimi alkhamri waxa weeyaan xifdu اlajsaam jirkaa la xafidaya kow walalbaab walacraab nasabkana waa la ilaalinaya waxaa kaloo la ilaalinaya caqliga waxaa kaloo la ilaalinaya xoolaha maxaa yeele qofka khamrada cabo xoolihii wuxuu ku bixinayaa wax jirkiisa iyo caqligiisaba isaga dhimayo waka halaagoo dhan buu marka bannaanka u yaallaa wey qaala tacala ilah inama alkhamru khamru walmaysiru turub walansaabu ansaab sanabyaal la caabudi jiray walaslaamu qori dalabyaal balaayaa wax lagu qaybsan jiray rijsun waa qurun oo min camali shaydaani ka ahday fajtanibuu ka dheeraada lacallakum tuflixuuna inaad liibaantaan baa mudantihiin war iskaga dheeraada ba layidhi waxaas waa qurun weeyaan can anas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa asqii kii waraabiya abaa cubaydata iyo wa abaa dalxata iyo wa ubay ibna kacab saddexda asxaabi min fadiikhi sahwin sahwi waa timirta qaabay soo madho markay busriga tahay timirtu guduudan tahay timirtaa sahwiga la yidhaahdo sharaabkeeda baan waraabinaya bu yidhi oo khamr khamro ah khamrada ilaa waxyaalaha timirta laga sameey ku jidha fa jaaahum waxaa u yimid raggi iyaga ahaa aatin mid yimaada faqaala wuxuu yidhi ina alkhamra qad xurimad war khamradana cabaysaan waa la xarimay faqaala abu dalxata wuxuu yidhi qum istaag yaa anas fa ahriqhaa daadi saxaabadu say u qaadanayaan arag fa ahraqtuhaa waa daadiyey bir hambadii iyo wixii yaallay meesha saasaa loo qubay laad baa lagu dhuftay rawaahu alaa dhulkaa lagu daadiye wey xoola maaha qurun weeyaan waa la daadinayaa khamra haddii la qabto can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi khadama cumar radi allahu canhu khamradda waxaa rabaa raggaas iyagoo ninna iyo boolisiya loo soo dirin saxaabi kale un baa yuli yidhi waa la xarima khamradii nebigaa soo sheegay oo waxyi baa soo dego la xarimi bes sidii baaba lagu daadiyeba khalaas ee maaha khamradan kii kii macnaha soo qabtay kii soo qabtay isagu ma garanaysaa jeebabka gashanayo kanun baa laga qaadayaa ki waxaa laga yaaba kan qabanaya inuu isagu cabo laftiisa oo u baahan yahay waxaas ma aha can ibni cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi khadaba cumar radi allahu canhu ayaa khudbeeyey calaa mimbari nabiyi sal alla alay slam nebiga mimbarkiisa oo khudbo ka jedi waa sayid cumar mimbarkaasi fiicana faqaala wuxuu yidhi sayid cumar inahu shaaniye qad nazala waxaa soo degay taxriimu lkhamri khamrada xarnimadeeda wahiya khamradu waxa ay ka ahaato laga sameeyaa min khamsati ashyaa shan shay alcinabi baa laga sameeyaa ka bedel cinab waa laga sameeyaa watamri timirna waa laga sameeyaa waalxindati qabadina waa laga sameeyaa washaciiri heedna waa laga sameeyaa waalcasali malabna waa laga sameeyaa waxaa hamooda khamrada shay kaloo iska xaaraanaha in laga soo waxeeyey ashyaadan walxabaashaa baa laysku dardaray waxay noqdeen wax macnaha daraabiisoo caqliga wereerinaya oo qofka waalaya sideedala qaacide kuliya qabso waalkhamru khamradu buu yidhi say cumar maa khamara alcaqla caqliga wixii daboola wey wax allaale wixii caqliga bedela war waa khamru war ka dheerow a nooc magacii doontaa loo yaqaan hamo waxun biyaaya dhale ku jira keliya hamooda inay tahy wax allaale wixii noocaasa wakaas magacyaa la tirinaya dee meesha aniga inaan kaba ka aqoon marka oo dee waxyaalaha hadda soo baxay ah oo balaayooyinka ah waxaasoo dhan lama ogolo iyo xashiishadda iyo qurunkaasoo dhan lama ogolo sayid cumar wuxuu yidhi wa alaaun saddex shay waditu waxaan jeclaaday anna rasuul llahi sala allahu alay wasalam nebiga ilaahay lam yufaariqnaa inuusan nafaariqunoo naga dhiman xataa yachadda ilayna ilaa noo caddeeya cahdan caddayn alla saddex shay nebigu hadduu noo caddayn lahaa isagoo aan dhiman aljaddu awowga iyo dhexalkiisa waa dhib badan yahay faraa'ilka marka la jooga iyo dhexalka waalkalaalatu midda kalaalada la yidhaahdo waa qof aan ma garanaysaa kalaala waxay tahay adeeyadii baa la rabay in la caddeeyo moogtahay laakiin waxaad u qaadataa inay tahay qof aan farac iyo asal midna ka tegin waay waa iska xawaashi wayo waa abwaabun baabab buu yidhi mina riba iyo baabab riba masaa'il ribada ah intaa hadduu nebigu noo caddayn lahaa buu yidhi rawaahu khamsata ila tirmidi falilah alxamdu laakiin waa waa horta cilmiga qarsoon weeyo dhibta badan oo ribadaani waa ribalfadli ribada la yidhahdo waay ribanase ayada waa muttafaq calayhi waa xaaraam kalaaladana waa laysku hayaa awowgana waa laysku hayaa culimmada khilaaf badan baa ka jira awowgu walaalaha ma xijaabaya ma la dhaxlaya see noqonaya laakiin wuxuu yidhi arrintaa waagii hore ahayd markii dambe arrimahan oo dhan masaa-ishoodu waa la caddeeyey madaahibta islaamkuna waa macnaha si bayina ayay uga hadleen afarta madaab can caaishata radiallahu canha qaala waxay tihi qadima waxaa soo galay wafdu cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodi cala nabiy bay usoo galeen sala allau alay waslam fasa'aluuhu nebiga waxay weydiiyeen caninabidi waxa nabiid kala dhaho fanahaahum nebigu waa ka nahiyey an yantabiduu inay macnaa ku nabidsadaan yaa oo ku sharaabaystaan sharaab ku miirtaan fi dubaa'i bahasha qulucda la yidhaahdo ubayara weeyaan midda lagu weysayso kale ahaan jira wanaqiir geetimireed weel laga qoray wey waalmusafati kii la daamureeyey wax la marmariyey la dhaleeyey iyo walxantami jalxad caashuun rawahu lhamsatu shantii ayaa warisay weelashaa iska ilaaliya baa layidhi weelashaa wixii lagu dhigo dadkay waalinayaane war weelashaa iska ilaaliya layidhi marka markii dambe xadiidku waa la nasakhi doonaa weelashu dhib ma lehe waxaa la yidhi wixii un wax waaliya iska ilaaliya xadiis dambe aynoo imaanaya wa qiila libni cumar baa lagu yidhi radia allahu canhuma xadinii ii sheeg bimaa shay nahaa uu reebay canhu xaggiisa annabiyu nebi maxamed sal sl oo min alashribati weelasha wax lagu cabaa min awaani ashriba ay ka dhiganta min awaani ashriba weelasha wax lagu caba biluqatika luqadaada noogu sheeg wafasirhu lanaa nooguna fasir biluqatina luqadaya luqadaada inta noogu sheegtid annaga noo sii fasir la carabtu lahjada iyo luqaad bay kala leeda qaala wuxuu yidhi nahaa nebiyu nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam can ilxamtami jalxadi wahiya aljarati wata waa loo fasir waa baasha weyn ashuunka wa can idubbaa'i dubbadi wahiya alqarcatu waa qulucdi ya waa bahadeenoo quluc la yidhahdo ubba lagu weysayso kala dad yaqaan baa laxal la jooge wa can ilmusafati kaas musafat la yidhahdo wahuwa almadliyu bilqaar waa midka macnaha wax la marmariyey oo daamure iyo balaayo la mariyey wa cani naqiiri naqiir maxay tahay ii fasr wahiya naqlatu waa geetimireed tunsaxu la qorahayo nasxan qorid wa tunqaru la daloolinayo naqran daloolin waa la qorid baa la qorayaa daloolinna waa la daloolinaya markaasaa weelka soo qaadayso haddaba saxamo iyo dhiilo iyo haamo ayaa laga samaysan jiray geedaha salkooda oo weel ah weel macnaha qori ah weeyaan a iyo qaadooyin xataa wax lagu cuno iyo fandhaalle iyo adduun baa laga samayn jiray dadkii macnaha sancada lahaa marka weelkaas geetimireedka weel saa looga qorayo weeyaan wa amara nebigu wuxuu amray an yuntabada in wax lagu nabidsado fi lasqiyati weelal biyoodyada alasqiya weelasha biyaha waa maxay waa weelasha oo sharaabka lagu shubanayo oo ma garanaysaaen aan waxba dhibaynin oo haragga inta badan ka samaysan sida qarbadda iyo sibraarka iyo kuwa weeyaan markii hore waa la diiday maxaa yeele weelka lagu shubo bisharaabka lagu shuba isla markii waxbuu ka waanin jir khamra noqon jir iyagoo aan dareensanayn sharaab caadiya meesha dhig markii dambe waa la diiday markii dambena waa la qasa waay xadiidkan fiiriye can buraydata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu nahaytukum waxaan idinka reebay waagii hore can alaatin saddex shay waana aniguna aamurukum hadda waan idin amrayaa bihinna saddexdii shay kow nahaytukum waxaan idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuuraha inaad soo booqataan ee fazuuruuha hadda soo booqda maxaa yeelay fa inna fii ziyaaratiha qubuuraha soo booqashadooda tadkirat alxusuus baa ku jidha haa qabri dhow iyo mid dheer midna lagama sheegin war qubuuraha un soo ziyaarta le aakhira meesha lagu soo xusuusanaya ujeeddo kale lama lehe qofka meesha ku jira shalay adoo kale inuu ahaa inaad garataan rabay una soo ducaysid maanta soo booqdo waay xadiidku saasuu iskaga idlaaba taa waagi hore markii hore dadka caqiidadiisaa xumaayo qofka meesha ku jira nafac iyo bur iyo waxa inuu leeyahay inay u aaminaan ama caabudaan baa la diidaya markii dadka caqiidadii si fiicnaatay oo islaam noqdeen soo booqda baa layidhi qubuuraha nebiguna waa tegay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna waa tegi jireen bal iska bada ahayn markiiba nebigu inta u baxo ayuu aadi jiray ecabaarina qabrigii dul taagnaato oo ku cibro qaadatid oo fiirisid oo ma garanaysaa tafakurtid baa la rabaa wanahaytukum waxaan kaloo idinka idinka reebay can ilashribata ashribada ashriba waa maxay ashribada waa sharaabyada weelasha wax lagu sharaabsado ilaa fii duruufi اladami idiimta iyo haragga weelasheeda mooyaane waan aniga idinka reebay oo idin diiday weelasha kale inaan wax lagu sharaabsan fashrabuu hadda ku caba xadiidkaana wax nasakhay fii kulli wicaa'in weel kasta kuwii hataa hadeer la diiday hayra allaa tashrabowna ha cabinina oo keliya muskiran wax waxwaalinaya muhiimaddu waxa weeye sharaab waxwaaliya un iska ilaaliya weel waa la fasaxay wuxuu doona ha noqdo wa nahaytukum tii saddexaad waxaan idinka reeba can luxuumil adaaxiya udxiyada hilibhilbaheeda bacda alaain saddex beri ka bacdi hilib udxiyo ha dhiganina fakuluu hadda cuna wastamticuu bihaa ku raaxaysta fii asfaarikum safaradiinna jiscimada jiscin ka dhigta waa ladiin fasax sanad horeo baahi badan jidhaan nebigu wuxuu yidhi xoolaha udxiyada hilibkooda lama dhigan karo baahidii markay baxdayna wuxuu yidhi iska qaata hadda haddaad doontaan dhigta rawahu lhamsatu ila lbukhaari wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi nahaytuku waxaan idinka reebay can iduruufi weelasha wa ina darfan daraf laa yuxillu shay-an shay ma xallilo waa xadiidka waxna sakhay wey walaa yuxarimu waxna ma xarimo weel waxna ma xalaaliyo waxna ma xarimo wa kullu muskirin laakiin xaraam weeyaan waxa wax ka waaliya o dhan waa xaaraam magacii doonta halahaade rawaahu muslim watirmidiyu imaamu tirmidina waana weri waay saasaa loo sheegay muhimmadda marka waxa weeye qaacidada la qabsanayo waxaan wax ma ka waaliya mise kama waaliyo haddaba wax ka waaliya waa laga fogaan haddii kale dhima laha weelkau doono ha ku jiro magacuu doonana ha lahaado وqاaلت cاaشhaةu waxay ti رadي الlه عanهa su'ila النebiy baa la weydiiyey slى الlه عalيه وasلم can اlbitci sharaabka bitciga l bitci reer yamaneed sharaab ay samaystaan weye nimankan ymn yamaniyiintu niman waxa weeyaan cajaa'iba wa huwa bitcigu nabid اlcasl waa malabka sharaabkiisa malabkaasaa sharaab laga samaynaya faqaala nebigu wuxuu yidhi kullu sharaabin sharaab kastoo askara wax ka sarqaamiya fa huwa xaraamun xaaraam weeyaan rawahu lhamsa can daariq aljucfiyi radia allahu canhu anahu daariq sa'ala nebiya baa weydiiyey sala allahu alayh wasalam can ilkhamri khamrada fanahaahu nebigu waa ka nahey ow kariha nebigu wuxuu nacay an yasnaca inuu sameeyo war ha u dhowaan baa layidhi war iska ilaali waa shakuraagu awd faqaala wuxuu yidhi ninkii inamaa asnacuhaa waan sameeyaa lidawaa'i daawo khamrada dad baanba ku daaweeyaayo wax ugu dardaraayo u farsameeyaabay ya faqaala wuxuu yidhi nebigu inahu khamrigu laysa bidawaa'in daawo ma aha walaakinahu khamrigu daa'un waa cudur war waa xanuun wax isaga xanuuna war ka fogow daawo lagu daraya ma eh iska ilaasha rawaahu muslim wa abu daawuud watirmidiy can daylamin alximyariy waxaa laga wari waay qaala wuxuu yidhi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya baa weydiiyey sal l sl qultu an yaa rasuula allah ina anagu biardin dhul baan ku sugannahay ardadaasoo baaridatin qabow nucaaliju waan shaqaynaa fiiha ardadaa dhexdeedana camalan shadiidan shaqo badan xamaal culus baan ka haynaa bir dhulka haye dee meel qabow nin jooga wax isku kululeeyo rabaa oo macnaha sharaab kulul wa inaa anagu ba yidhi natakhidu waxaan samaysanaa sharaaban sharaab baan ka samaysanaa min hada alqamxi qamadigan nataqawaa waan ugu xoogaysanaa ba yidhi bihi sharaabka calaa acmaalinaa shaqada yada iyo wa calaa bardi bilaadina magaalooyinka yaga qabowgooda qabowgana waa naga difaacaa oo xoogaa qofka kulayl baa gelaya midda kalena waxa way shaqadana waa ugu xoogaysanaayo energy baa qofka gelaya oo waxa weeyaan waa ina awood leedahay baad moodaysaa markaa cabtid ha nooco maarata dadka waxaan isticmaalo maaragtay hadda noocyadan la isticmaalo xuun baa qofka gelaya inuu awood leeyaho isla moodaa markay waxaysaa u soo qaato yaree wuu shaqaynayaa maalintaasoo dhan waa isbedelaya ha waxaa soo qaad buu leeyahy shaqada waa qabanaynaaye qaala wuxuu yidhi nebigu hal yuskiru war wuxuu wax maka sarqaamiyaa qultu waxaan idhi nacam haa qofku markuu cabo waa sarqaamaya qof wuxuu noqonayaa sisi ah qaala wuxuu yidhi fajtanibu ka dheeraada ilaa waa bahal khamraa balaayo weeyaan markaasoo qofku awood inuu leeyahy maantao dhan buu shaqeynaya ilaa qof waalane yaa ka dheeraada faqultu waxaan idhi nabi allow inna naasa dadku hayru taarikihi kuwa ka tegaya kayrkoodi kama kaaftoomi karaan dadku waa u baahan yihiin qaala wuxuu yidhi nabigu fain lam yatrukuu haddaysan ka tegin faqaatiluuhum la dagaalama fasax meesha ma yaalo wey marna loo fasixi maayo rawaahu abu daawuud ayaa xadiidku yidhi sanadkuna waa fiican yahy marka ninkii yidhi waxaan ka samaynayaa daawaan ku darayaana waa loo diiday ninkii yidhi dhul qaboobaa baan joogaana waa loo diiday ama shaqaan qabanaya waa ku shaqaynaya waka wax balaayaaya quruna kutub baan ku akrinayaa iyo waa ku cibaadaysanayaa iyo waxaas ma jidho wax hadday qurun yihiin lama ogola lama ogola marka khamradu waa dembiyada waaweyn oo kabaa'irta daawo iyo wax kale midna ma leh ilaahay wuxuu nebigu wuxuu yidhi alayh salatu salaam ilaahayba ummadda uma gelin ummaddayda caafimaadkayga wuxuu ka xarimay kamaba dhiginba wax ummadda laga xarimayba caafimaad iguma jiro daruura waxay keentoo qof intuu halkaa cunna ku istaagtoo kale wuxuu kaloo iskaga dejiyo waayeyo bay fuqahadu dhihi jireen hadduu cantuugayo oo iskaga dejinayo intuu dhiman lahaa waa loo fasixi jir can jaabirin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi maa askara kaiiru badankiisu wuxuu wax ka waaliyo wixii wax badan haddii laga cabo in badan laga cabo dadka waalinaya faqaliiluhu xaraamun intiisa yarna waa xaaraan haddaa bahasha dhowr galaas darsato haddaa ku sarqaamaysa hal mar inaa cantuugtina lama ogola oo hadday cantugada haddaad doonto yaysan wax kaa bedelin rawahu asxaabu sunan can caaishata radi allahu canha can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi kullu muskinin midka wax ka waaliya dhammaantii xaraamun weeyaan wamaa askara wuxuu ka waaliya minhu xaggiisa alfaraqu faraq faraq waa maxay lix iyo toban rodal weel qaada wey daarad weyn weeyaan lix iyo toban rodal qaada wuxuu wax ka waaliyo fa mil'ulkafi sacabka muggi oo minhu isaga ka midan xaraam weeyaan lix iyo toban rodal hadday wax ka waalinayso markaa la isticmaalo sacabka muggiisna lama ogola rawaahu abu daawuud watirmidiyu bisanadin xasanin wallahu aclam التxdيr min shurb الkmr waxaa layskaga digaya khamrada in la cabo qaala اllahu taعala ilah wuxuu yihi inamaa yuriidu shayطaanu shaydaan wuxuu doonayaa an yuuqica inuu ku rido baynakum dhexdiidna alcadaawata cadowniba walbaqdaa isnac fi lkhamri fii sababi lkhamri khamrada sababkeeda iyo walmaysiri turubka wayasudakum buu doodaya doonayaa inuu idinka celiyo idinka idinka manciyo can dikrillahi ilaahay dikrigiisa iyo wa cani salaati salaada inuu idinka idinka manciyo ee fahal antum mintoona war ma iska daynaysaa war khamrada ee turubka ma iska daynaysaa ilahay ka yaaba waadiicullah ilaahay adeeca waadiicu rasuul rasuulka adeeca waxdaruu ka digtoonaada ciqaab fain tawallaytum haddaad jeestataan faclamuu ogaada annamaa calaa rasuulina nebiga nabi rasuulka iyaga dushiisa waxaa oo keliya albalaaqu lmubiin gaarsiin cad on keliya ha baa nabiga dushiisa calayhi salaatu wasalaam can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiy sal alla alay slam qaala nabi wuxu yidhi kullu muskirin mid wax ka waaliya dhammaantii khamrun weeyaan wa kullu muskirin wax wax ka waaliya dhammaantii xaraamu weeyaan waman shariba alkhamra khamrada qofkii ku caba fi dunyaa adduunyada oo famaata dhinta walxaal huwa yudminuha uu daa'imayo uu daa'imayo oo ou shaqay u tahay ya lam yatub aan toobadkeenin lam yashrabha kuma cabo fi laakhirati aakhira afka saara ilaa aakhira waxaa yaalla khamro nadiif oo xalaalo wanaagsan oo waxaan belada aan ahayn rawahu lhamsa marka qofka halkaan sidaa ku yeela xagga kuma le weeyaan wacanhu can nabiy sal allahu alay waslam qaala nabi wuxu yidhi lacana allahu allaha lacnada alkhamra khamrada ama lacana allahu ilaahay baa lacnaday alkhamra iyo wa shaaribaha kan cabaya iyo wa saaqiyaha kan waraabinaya midna waa cabaya midna waa kii waraabinaya u dhiidhiibaya wa baayacaha kan macnaha khamrada soo beecsaday yaa soo gatay bimacnaa baaci mushtar baa looga jeedaa kii soo gatay iyo wa mubtaacaha kan gadanaya hadda kii soo gaday marka hore iyo kan hadda gadanaya wa caasiraha yaa kan maroojinayo macnaha khamrada macnaha miiraya ha maroojinaya iyo wamuctasiraha kan maroojinta dalbayo halla ii miira leh intaasoo khamraa baan rabaa dalabka keensanaya intaasoo tanagaya intaasoo la tiri waxaamilahaaba ilaahay lacnada ama allaha lacnada kan khamrada xambaaraya iyo walmaxmuulata ilayh kan xaggiisa loo xambaaray gaariga soo qaaday kan ku soo qaatay kan saaran kan loo wado yaa giddi tobankaa qof lacnad baa ku dhacday rawaahu abu daawuud watirmidiy waa bahasha hadda wakaas khamriilayaashu waddankay kharibeen oo layska beeganayo waqadima rajulu nin baa soo galay oo min jayshaana min ahli jayshaan meesha jayshaan la yidha ehelkeedaa fasa'ala nebiya baa weydiiyey sal can sharaabin sharaabkaasoo yashrabuuna ay ku cabaan biardin dhulkooda oo min adurati ka samaysan galley galley iyo masaga iyo waxaas wax ka samaysanayo waa galley yuqaalu lahu la yidhaha sharaabka almizru magaciisana mizri baa la dhahaa bir faqaala sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baa wuxuu yidhi waa meel yaman ku taal ninkaani yamantaani waxaan aad baa looga isticmaali jira waxaan awa muskirun huwa baa nebiga war wuxuu wax wax ka waaliya qaala wuxuu yidhi ninkii nacam ha qaala wuxuu yidhi nebigu kullu muskirin xaraam weeyaan ina cala allahi ilaahay dushiisa waxaa caza wajal cahdan ballan liman yashrabu lmuskira waxa wax ka waaliya qofka caba ballan ilaahay wuxuu ku qaaday an yasqiyahu inuu ka waraabiyo min diinati alkhabaali ehlunaarka mililkooda ehlunaarka mililkooda in laga waraabiyo iyo wasakda ka baxda qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah mabaana garanay wamaa diinat lkhabaal diinat lkhabaal maxaa la dhahaa qaala nebi wuxuu yidhi caraaqu ahlinaar ehlunaarka waxa weeyaan dhacaankooda iyo dhididkooda aw cusaaratu ahlinaar ehlunaarka mililkooda weeyaan iyo malaxdooda iyo wasakda ka timaada rawahu muslim wanasaa'i wa qaala rasuululahi yidhi sal alla alay slam man shariba qofka caba muskiran wax wax ka waaliya bukisa salaatuhu salaadiisa waa la waa macnaha waa la baksinaya baksi waxa weeyaan waa la qiima ridaya weeyaan war hadna baksinna waxaa naga qiima ridin soo maa salaadiisa baksi baa laga dhigay wax qiima la qiima riday yaa qiima dhac baa salaadiis ku dhacaysa arbaciina sabaxan afartan subax baa salaadiisa nusqaan iyo qiima dhac ay ahaanaysa fa in taaba hadduu tooba keeno khamriile taaba allahu caley ilahi baa ka toobad aqbalaya fa in caada raabicata hadduu ku laabto yaa mar afraad kaana xaqan cala allahi ilaahay waxaa dushiisa xaqa an yasqiya inuu ka waraabiyo min diinati lkhabaali diinat lkhabaal qiila waxaa la yidhi wamaa diinat lkhabaal maxay tahay yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi sadiidu ahlinaar ahlunaarka dhacaankooda weeyaan waman saqaahu qofkii macnaha waraabiya khamradii ama muskir hu oo muskirkiiya iska dheh sagiiran ilma yar qofkii khamra siiya ilma yar ilmaha yaroo laa yacrifu aan ka garanayn xalaalow xalaashiisa min xaraami xaaraamtiisa ilma yar oo aan kala garanayn xalaal iyo xaraam waxaan waxay yihiin kaana xaqan cala allah ilaahay dushiisa xaq waxaa ku ah an yasqiya inuu ka waraabiyo kaa wax waraabiyey min diinati alkhabaal ehelnaarka dhacaankooda rawaa asxaab sunan webi dhan oo macnaha naarta ku yaal tog dhan oo ku yaal oo carunka iyo ehelnaarka qurunkoodu dareeraya weeyaan kaasaa kalaxyo loo darayaa midkaan adduunka qurunkaan ku dhex jiray waka waa arrin khatara waa bahasha hadda laiska cabeeya haddi can abi maalikin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasul llahi sal lla alay slam layakuunanna ahaadeenoo ahaadeen baa nebigu yidhi min ummatii ummadayda aqwaamun qoomam qoomamkaasoo yastaxiluuna bannaysan doona alxira ayay bannaysanayaan farjiga macnaha zinada zinaday bannaysanayaan ha zinadii bay bannaysanayaan magacyoy bixi doonaan bay u bixinayaan ha zinadaa la iska bannaysanayaa magacyaa loo bixbixinayaa saaxiibnimo iyo balaayo waka wal xariira xariirtana waa bannaysanaya waa qolo noocaas kow walkhamra khamradana waa bannaysanayaan saddex walmacaazifa aalatulahw qalabkaa la gargaraco balaayada ay lagu cayaarana waa bannaysanayaan afar waka qolooyinkaasaa imaan doonaa nebigu walayanzilanna degeen oo degeen aqwaamun qooman baa degi doona ilaa janbi calamin buur dhinaceed qolaa waxay degi doonaan buur hoosteed qoladaasoo yaruux oo ku soo caraabinaya raacigu faacil uga dhig yaruux oo ku soo caraabinaya kan raacigaaye calayhim dushooda bisaarixatin fooftadoodi xoolihii foofay buu ku soo caraabinaya fooftadaasoo lahum iyaga u ahaatay saarixadaasoo lahum iyaga u ahaatay ya'tiihim qoladaas waxaa u imaanaya hee faqiir dheh taasna faqiir faacil uga dhig faqiir baa u imaanaya lixaajatin damboo uga imaanaya qolada xoolaha haysa faqiir baa imaanaya war waa baahna waxbaan u baahna wayaquuluuna waxay dhahayaan irjic ilaynaa qadan war bal biri noo imow maanta naga noqoo biri noo imow fa yubayituhum ullahu ilaahay baaba qoladii mirayaba biriba intaan la gaarin wayadacu ilaahay waa dejinayaa alcalama buurkii weynaa ayuu saa dusha uga saaraya wayamsakhu ilaahay waa masakhaya aakhariina kuwa kalena qiradatan daayira iyo wakhanaasiira doofaaraa laga dhigaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaamada dhibaatadaasaa ku dhacaysa weeya waka marka waxaa laga gartay masakhaan iyo balaayadaani ummaddan dhexdeeda xataa inay dhici doonaan ya ilaa qiyaamada rawahu albukhaariy wa abu daawuud wa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayh wasalam layashrabanna cabbeenoo cabbeen naasun dadi oo min ummatii ka mida alkhamra bay cabbi doonaan yusammuunaha xaalay ku magacaabayaan bikayri ismaha magaceeda magacaan ahayn ummad baa imaan doonta khamrada magaceeda magacaan ahayn inta u bixiya iska cabayn hadda meelaha khamrada loogu lagu gado ma magacoodaa loo yaqaanaa meel khamre miyaa loo yaqaanaa mise magacyo wanaagsan baa loo bixiyey magacyo kalea loo baxshay khamradiina waxyaalo kaley u baxshe ha war wa hadda qof waalna haddii la arko war muxuu ahaa kani baa leeyahay waa dhacdhacaya ha biyihiiba soo cab baa leeyahay khamradii magac biyaa la siinaya ha ama waa soo ha biyo cab ha sharaabkiiba soo cab ha waa waxba magacyo kalea loo bixiya hadda waad garanaysaan taas soo ma waa wax taagan weeyaan magaaladeennaana ka jirha magaceeda magacaan ahayn bay u bixinayaan waka ama magacyo kala qolada soo saarayso soo wersaysaa magacyo usoo ku soo qorayaan rawaa abu daawud nasay ibnu xibbaan wa saxaax can ibni cumar wa nafarin min asxaab ibnu cumar iyo saxaabada koox ka mida waxaa laga wariyey radia allahu canhum can inabiyay ka wariyeen sala allahu calayh wasalam qaala nabi xili man shariba alkhamra khamra qofkii caba fajliduuhu jaalla uma in shariba hadduu cabo fajliduuhu jaadla uma in shariba mar kale hadduu cabo fajliduuhu jaadla uma in shariba hadduu cabo faqtuluuhu dila marka dambe ereyga ugu dambeeyo faqtuluuhu dila ah waa la nasakhay la dili maayo dil male khamrada jaadal bay leedahay wa fii riwaayatin fadribu cunuqo luqunta ku dhuftay ahay rawaahu nasayi wa tirmidiy can cuثmaan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada alkhamra sayd cuثmaan khamrada ka dheeraadayo fa inaha khamradu um lkhabaaif waxa xun oo dhan bay hooye oo ta waa balaaye qurun oo dhan yada casalo ah haa inahu shaaniye qiso u sheegay marka qiso kaana rajulu nin baa ahaa ninkaasoo mimana khalaa tegey qabla ka hortiin ummaddii tagtaya fa caliqatu ninkii waxaa caashaqday imra'atun islaan islaantaas oo awiyatun zaaniyada islaan zaaniyad ah baa jeclaysatoo caashaqday way jeclaatay faarsalad ilayhi waxay u dirsatay jaariyataha gabadheedii shaqaalaheediiba u dirsa waxay tiri ninkaa isagaa iigu yar tadlubu iyadoo u dalbaysa lishahaadati markhaanti been baa loo sheegaya heblaayaa kuusoo ciddi dhay waxay rabtaa inaad markhaanti u fudhid shay markhaanti uga noqotid gabadhii ninkii bay u tagtay waa u sheegtay faindalaqa macaha waa soo raacay waa nin daacada fa jacalad waxay guda gashay gurigii baa la yimi guri weynoo dee fiilo weyna fa jacalad waxay guda gashay tii addoontii shaqaalaha iyada loo diray kullamaa dakhala baaban albaab marka u galaba aqlaqatu inay xidho duunahu sukaris hoos baa laga qafilaya waa guri albaaba badan daydkaa la soo gelaya qol kalea la gelaya mid kalaa looga sii baxaya mid kalaa looga sii baxaya hoos baa laga wada seeka tuuranaya dhag furaha iyada haysata midaa shaydaamadda xataa afdaa ilaa uu soo gaaray hadba sida albaab loo soo xidhayay ilaa imra'atin islaan wadi'atin qurux badan cindahaa agteedana qulaamu wiil yara fadhiyo iyo wa baadiyatu khamrin weel khamro baadiya waxa weye dhala khamraa meesha taal saxan khamraa xeero weeluun iska dheh saddexdaasaa is ag jooga wiil naag islaantaas iyo ma garanaysaa weel khamraha faqaalad waxay tidhi runta ma rabtaa innii anu wallaahi maa dacutuka kuguma yeerin lishahaadati markhaanti ilaa hadda waxa weeyaan waana ka adag tahay guriyihiinoo dhan hoos baa laga soo xidhay walaakinii dacutuka waxaan kuugu yeedha litaqaca calaya inaa igu dhacdid oo xumaan igu samaysid aw tashraba inaad ka cabtid min haadihi lkhamrati khamradan ka'san hal galaas ama khamrada galaaska cab ama aniga xumaan iyo zina igu samee ow taqtula inaad dishaada alghulaama wiilkaas wiilka ay ag fadhiya ama dil mayadaha iyanu ma mid khamraysan baa mise si kale waa u wareersanta kale waa mid balaaya ama wiilkaa dil bay tiri ama galaas khamraa cab ama zina samee qaala wuxuu yidhi wow fakera ninkii qof la dilay dhibaatay la noqoto zinadiina dhibaatay la noqoto waxaa ula dembi yaraaday galaas khamra ah qaala wuxuu yidhi fasilnii min hada alkhamr khamradaan iga waraabi ka'san galaas taas baa ugu roonay fasaqad way waraabsay waa loo dara khamraduna waa kala belo badanta qaala wuxuu yidhi markii loo daro cabay ziiduni iigu celi mid kale ii dar markiiba waa sarqaama waa waasha iigu ii dar buu yidhi falam yarim kama zuulin inuu leeyahay hadda ii dar xataa waqaca calayha ilaa uu iyadiina ku dhacay xumaantii sameeyey awal wuxuu islaa labadan kale iska ilaali iyadiiba ku dhacay waqatala alghulaama nafsa dheh kii yaraana waa dili cunugii yaraana wuxuu yidhi war waa maxay wax meeshan ag fadhiya kow madaxu ka goy iyadiina xumaantiibu sameeyey khamradiina waa cabo marka khamro qofku mar hadduu cabo xumaan oo dhan ka filo xumaan oo dhan buu samaynaya umu lkhabaa'is weeyaan fajtanibuu lkhamra warooy khamro ka dheeraada say cumar baa waxa hadlaya say cuhmaan fa innahu wallaahi laa yajtamicu kulmi mayo isaga iyo walimaana wa macal imaana iska dheh isaga iyo imaan ma kulmayaan abadan weligood qof khamre cabay imaan male ilaa hadday kulmaan yuushiku wuxuu u degdegaya axaduhumaa midkood an yukhrija inuu saaro saaxiibahu saaxiibkiis khamre iyo hadday isku yimaadaan iimaan mid baa meesha laga saaraya ama khamradu iska dayna iimaanka u haraya ama waxa weeyaan khamradu cabaya iimaankaa baxaya ma dersi karaan weeye labada ma dersi karaan sheekh wa fii riwaaya laa yadkhulu ljannata jannada ma galo mannaan qof manad galladaysi badan waxaasaan kuu galay waxaasaan ku siiyey waxaasaan kula qabtay xaggaan waxaas kaa jannada ma galo a laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa waa dhibaato keliya manaysigaa waxaa laga ogol yahay waalidka hadduu ilmihiisa dho waxaa iyo waxaasi waxaasaan kuu gala iyo ninka dadka waxbara hadduu dadka waxbaro umana sheegto waxaasaan idin baray idinkoo jaahiliina waka waa la ogolyahay ninka xaaskiisa iyadoo kale iyana waa umana sheegan karaa wixii macnaha kuwa xaqoodaa weyn saddexdaas laakiin iyaga laftooda ina iska daayaan baa fiican walaa caaqunna janno ma galo mid macnaha caaqa oo waalid caasiya isna waalidka caaq ku noqday walaa mudminu khamrin khamre qofka daa'imayna jannada ma galo rawaahuma annasa'iyu arrintu waa khatar sheekh khaatimatun khatamana allahu bilkhayr alkhamru laa tatakhallal khamradu ma khalowdo ama laa tukhallal lama khaleeyo khalal kama dhigo can anas radi allahu canhu ana nabiy sal alla alay slam su-ila waxaa la weydiiyey cani ilqamri khamradaasoo tutakhadu khallan khal laga sameeyey bedelantay wareerkii ka ba'ay faqaala wuxuu yidhi laa maya maya ma jidhaway rawaahu muslimu watirmidiy lama ogola wa canhu waxaa la wariy ana abaa dalxata radi allahu canhu sa'ala nebiya ma weydiiyey sal alla alay slam can aytaamin agoon oo warisuu khamran khamro dhaxlay qolo agoon oo khamro dhaxlay ninkii ay dhexli lahaayeen bay khamro aabbahood bay khamro uga hareen ilaa bahashu lacag adag bay ku fadhidaa bahasha haddii la qiimeeyo lacag badan bay maraysaa xoolo kale ma leh khamradaasi uga dhintay marka dee inay dhaxladaan bay rabaan qaala wuxuu yidhi nebigu ahriqaha daadi qaala wuxuu yidhi kii afalaa afalaa ajcaluha mayaanan ka yeelan khallan haddaan wax waalinta ka bi'iyo iskaarku ka bo'o caadi noqota sharaab caadiya ka war qaala wuxuu yidhi laa maya maya rawaa abu daawuud bisanadi saalix marka lama khalen karo calaa kulli imaamu shaafici waxaa la leeyahay haddii isagu wax uu ku sameeyey ay khalla noqoto basal iyo inta wax ku daro wareerintii ka bacdo khal saa ku noqoto lama ogola haddii laakiin qorax hadday taalle hoos lageeyo ama hoos inta laga qaado qorax lageeyo khal saa ku noqoto oo ma garanaysaa adigu ee ka- rariddaa keliya markaas waa khal sad masaa-ishii la soo reebi jiray weeyaan markaa khal bay noqonaysaa culimmada qaar baa markaa saaqaba imaam shaafici baa ka mid yubaaxu nabiid nabiidka waa la ogolaaday maa lam yuskir intaas wax ka waalinayn nabiid waxaa la yidhahdaa timirta iyo zabiibka iyo sharaab laga miiray haddousan wax ka waalinayn waa la ogolyahy dacaa abu usaydin baa u yeeray asaacidiyu radia allahu canhu rasuulalahi baa u yeeray sal ly slm fii cursihi arooskiisa saxaabi baa nabiga arooskiisa ugu yeeray fa kaanat imra'atu xaaskiisi waxay ahayd yowmaidin maalintaa khaadimatom tan u shaqaynaysaba wayal caruus weeyaan caruusadii baaba shaqaynaysa meesha lagu leeyahy ee meel iskama fadhin qaala saalim baa yidhi radia allahu canhu hal tadruuna mayaad garanaysaan maa sakati nebi nebiga waxay waraabisay caruusadda sharaabkii nebiga u keentay mayaad garanaysaan anqacad waxay u miirtay ama u mishay lahu nebiga ama u radisay radin wax biyo lagu sii daray habeenkii lahu nebiga tamaraatin timiro bay mina leyli habeenkii waxay ugu miidhay fii tawrin weel weel dhagaxya ka samaysan bay timir ku riday biyo ku dad falamaa akala marka markuu nebigu cunay arooskii markii la yimid wuxuu markuu cunay wuxuu cuni lahaa saqatu way waraabisay iyahu isagii timirtii biyaha lagu daray ayay siisay marka waa la ogolya timirta sharaab baa laga dhigan karaa waa la miiri karaa rawahu shaafici waa inuusan wax ka waalinay can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kunnaa waxaan ahay nambidu linabiyi sal ly sl nabiga kuwa u nabiidiya fii siqaa'in sibraar baa nabiga biyo ugu dhigi jirnay kaasoo yuukaal xidha calaahu xaggiisa sare meesha hore oo afka ah baa laga xidhayaa walahu waxa u ahaa sibraarkaas cazlaau naaso nambiduhu nebigu waa ugu naaso waa maxay dee weel sibraarku waa haran moogta addimadii labadii jeeni iyo meeshii baa macnaha waa naasaha lagu sheegay kuwa weeyaan marka waa weel oo kuwaasa saas u ligaysanoo biyihii gelayaan nambiduhu nebigu waa ugu miiri jirnay ama ugu nabiidin jirnay qudwatan aroorti aroortii baa loo qasaya fa yashrabuhu nebigu waa cabaya cishaan galabkii cishaha wanambiduhu cishaan cishaan misna u nabiidinaynaa fayashrabhu nebigu cabi jiray qudwatan aroorti ka goor ka goor xilligan xilliga ku dhow galaabta kii la waxeeyey biri subax kii subixii la waxeeyeen caawa rawaahu muslim wa abu daawuud watirmidi intaa inay milantaa la rabaa can can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu waxa sal lla lay slam yunqacu lahu kii loo miiro azabiibu zabiib masaa'an galabki fayashrabu nebigu waa cabi jiray alyawma maanta wuu wax ka cabaya walqada birina waxbuu ka cabaya wa bacda alqadi biri dabadeed waa saa dambe sooma waa ka cabi jiray ilaa masaa'i haalisati ilaa maalinta saddexaad galabkeeda laga gaarayo biyihii maalintii hore laqasaa wax laga cabaya dhib male weli wax kama waalin uma yaamiru nebigu amri jiray bihi isaga in la fiiriyaba hadduu fiican yahay fa yusqaa waa la waraabi jiray hadduu xumaadana oo yuharaaq waa la daadan jiray bas hadday isbedeleen waa la daadanaya rawahu muslim wa abu daawud wanasai waliabi daawuud wanasai kaana wuxuu ahaa shaanigu yumbadu linabiy nabiga kii loo nebiido loo miiro sal alla alay slam fii siqaa'in weel sibraar faidaa lam yajiduu haddaysan helin weelka ah nabaduu lahu waxay ugu nebiidin jireen ugu miiri jireen fii tawrin weel iska dheh weelkaasoo min xijaaratin dhagax ka samaysan wallahu aclam nasalu llaha asadra watawfiiqa aamiin wallahu subxana wa tacala aclam aamiin